bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan ramadaan kariim dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka duhur ee dalsan qodobada ugu dooroonna waxaa ka mid ah dowladda iyo kuwa deegaanka oo la wareegay gacan ku haynta deegaan dalxiiseedka budbud ee gobolka galgaduud
ciise dagaal oo maanta ka taagan duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool
ganacsade lagu dilay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool
muxuu salka ku hayaa shirka saddex geesoodka ah ee dalal soomaaliya ee ku jirta oo ka furmaya dalka itoobiya soomaaliya wararka ka baxsan ee duhurkan aan baahin doonana waxaa ka mid ah
dowladda shiinaha oo sheegtay inaysan hub ka iibin doonin wadamada ruushka iyo ukrein oo dagaal u dhexeeyo iyo sidoo kale qalalaaso ka taagan dalka suudaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan waa sabti taariikhdu ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha abriil sanada laba kun iyo saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu doroonnaa warkayaga duhur markana kusoo dhawaada iyagii oo intaasi ka faahfaahsan
ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee is-abaabulay ayaa la wareegay barqanimadii maanta deegaan dalxiiseedka budbud ee gobolka galgaduud deegaankan oo caan ku ah xagga dhaqashada fardaha iyo sidoo kale biyaha balliyada yaalla ee ku caanka ah dalxiiska ayaa muddo waxaa maamulayay dagaalamayaasha al-shabaab laakiin maanta waxaa si toosa ula wareegay oo xaqiijiyey ciidanka dowladda federaalk iyo kuwa deegaanka cabdulaahi cali caanood afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa warbaahinta la wadaagay siino howlgallo maalmaha kan socday oo ay wadeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya daraawiishta dowlad goboleedyada iyo cutubyada difaaca shacabka soomaaliyeed iyo dadweynaha shacabka soomaaliyeed ee wadaniyiinta ah waxay maalmahan howlgalladaas ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan deegaanka ceel axmed deegaanka ceel saban sablaale iyo deegaanka ceel cali xasan iyo deegaanka bood deegaanadaasu waa deegaano ceelbiyoodyo leh dhuldaaqsimeed leh dhulbeereed leh oo cadowga ka talinayay dadkana ku ciqaabayay canshuurtana uga qaadanayay ciidanku saddexdaas maalmood howlgalkaasuu deegaanada kusoo safeeyey saaka wuxuu si buuxda ula wareegay deegaanka budbud budbud waa tuulo weyn oo degmo u dhiganta dad badina degan yahay maantana waxay gacanta ku jirtaa oo saaka la wareegay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo cutubyadaas kala duwan ee difaaca shacabka iyo daraawiisha dowlad goboleedka kaashanaya insha allahu tacaala intaas waxay ka dambeeya howlgallo kalaa imaan doona taasuna waxaa weeye waa dharbaaxa hordhaca oo ciidanka xoogga dalka soomaaliya usii geysanayo cadowga intuusan si ofishal u bilaabin wejiga labaad ee howlgalka guud oo iska kaashan doonaan ciidamada wasaaradda gaashaandhigga oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu ku howlgalayo magaceeda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed oo kale daraawiisha dowlad goboleedyada deegaanada shacabka iyo ciidamo kale oo ay nagu caawin doonaan wadamada aan dariska nahay taasoo ay dhammaantood wada khusayso cadowga in lala wada dagaalamo bacdamaa al-shabaabka uusan ahayn soomaali keliya oo amiirada ugu waaweeye kuwa qaraxyada sameeya ay ka yimaadeen wadamada kenya iyo etoobiya iyo wadamada suudaan iyo wadamo kale in dhammaantood la iska kaashado oo laga tirtira geeska afrika leanno marna ma la gaaraya qarannimo iyo dowladnimo buuxda oo maamulka iyo administrationka dalka uu dhammaan dalka oo dhan wada gaaro iyo dowladnimo buuxda ma la gaarayo inta cadowga uu saas dalka ugu jiro saas darteed madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumadduba go'aan waxay ku gaareen howlgalkaas in la bilaabo guulihii horena waa laga soo gaaray inta dambena wejiga labaad waa midka dhammaanteed lagu dhammaystiri lahaa cadowga khawaarijta ee dalka soomaaliya calanka jamhuuriyadduna ka baban lahaa laga soo bilaabo min raskiamboni ilaa lughaya insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
afhayeenka ciidanka xooga dalka ayuu kaasi ahaa garan wasaaradda gaashaandhigga caanood markan xiisad dagaal ayaa waxaa ay maanta ka taagan tahay duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wararka ka imaanaya gobolka sool ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka jiraan duleedka waqooyi ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ciidamada somalilan ee ku sugan saldhigga gooja cadde ayaa bilaabay dhaqdhaqaaqyo ay ku doonayaan in mar kale weerar ay kusoo qaadaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool si ay ula wareegaan gacan ku-heynta magaaladaasi maalmaha ciidulfidriga ka hor sida ay sheegeen ilawareedyo ku sugan gobolka sool ciidamada somalilan ayaa lagu soo waramayaa in heegan la geliyey si ay u qaadaan duulaan xoogan oo ka dhan ah magaalada laascaanood iyaga oo adeegsanaya madaafiic culus iyo gabaarida dagaalka sidoo kale ciidamada deegaanka ee s s c khaatumo ayaa iyaguna diyaargarow ugu jira sida ay isaga difaaci lahaayeen weerarada militariga somalilan ay qorsheynayaan inay ku qaadaan magaalada laascaanood isla xarunta gobolkaasi sool si kastaba ha ahaatee saraakiisha ciidamada s s c ama sool sanaagiya cayn ee khaatumo ayaa ku eedeeyay somalilan in dhowr jeer ay isku dayeen inay qabsadaan magaalada laascaanood balse ay iska caabin xoogan ay kala kulmeen ciidanka deegaanka ee s s c ee khaatumo lagu magacaabo dagaalka u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa la magac baxay s s c ayaana weli halkaasi ka socda dhimasho iyo dhaawac ayaana si maalin ah kaga dhasha dagaalada halkaasi ka dhaca ilaa iyo haddana waan waan iyo xal dagaalkaas uu ku istaagi karana ma muuqato
magaalada adisababa ee xarunta dalka ethoobiya waxaa ka furmaya shir saddex geesooda oo u dhexeeya dalalka soomaaliya etoobiya iyo talyaaniga daba shirkaasi muxuu salka ku hayaa sidoo kale waxaa ka qeybgalaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud magaalada adisababa ee xarunta dalka ethoobiya waxaa ka furmaya shir saddex geesooda kaasoo u dhexeeya madaxda dalalka soomaaliya ethoobiya iyo talyaaniga shirkan saddex geesoodka ayaa lagu lafaguri doonaa xoojinta xiriirka saddexda dowladood iyo iskaashiga iyo sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka soo jireenka shirkan ayaa hogaamiyayaasha saddexda dal waxa ay kaga arrinsanayaan dib u habeynta iskaashiga ka dhexeeya iyo midaynta qorshayaasha ku qotoma xiriirka diblomaasiyadeed dhaqaale iyo amni iyadoo la lafaguri doono xaluhelidda caqabadaha ay wadajirka u wajahaan dalalkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa soo bandhigi doona aragtida dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku aadan mustaqbalka xiriirka soo jireenka ah ee dalalka soomaaliya talyaaniga iyo etoobiya sidoo kale dadaalada dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku wajahan la dagaalanka argagixisada guulaha laga gaaray dagaalada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee ka soconaya meelo badan oo ka mid a soomaaliya iyo muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo iskaashiga heer gobol madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale kulan gaara la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga marwe georgia miloni kaasoo ay uga wada hadleen iskaashiga labada dowladood madaxweynaha ayaa la wadaagay ra-iisul wasaare meloni qorshaha hirgalay ee ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee dowladda federaalku ay ku dooneyso inay uga saarto guud ahaanba soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xusay in guulo wax ku oole laga gaaray wejiga koowaad ee howlgalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee ka soconaya meelo badan oo ka mid a soomaaliya islamarkaana gacantu ay ku dhigtay dowladda federaalka deegaano iyo degmooyin muddo fog ay maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab shirkan ayaa la filayaa inay kasoo baxaan waxyaabo miradhal u ah shacabka iyo dowladda soomaaliyeed abuukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka caalamka xoogaga dalka suudaan ee ka hortaga rabshadaha ee loo yaqaano r s f ayaa ku dhawaaqay inay la wareegeen gacan ku-heynta qasriga madaxtooyada wadankaasi iyo garoonka diiradaha caasimada khartuum xaaladda ayaana ah mid weli kacsan rasaas ayaana laga maqlayaa qeybo badan oo ka mid a magaalo madaxda dalkaasi welina lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay wareegitaanka ciidamada r s f lagu magacaabay la wareegeen qasriga madaxtooyada ee dalkaasi wakiilada faransiiska jarmalka norway britain mareykanka iyo midowda yurub ayaa dhammaantood walwal ka muujiyay xiisada sii kordhaysa ee u dhexeysa ciidamada qalabka sida ee suudaan iyo ciidamada gargaarka deg dega ah ama r s f waxaan ugu baaqaynaa militariga suudaan iyo hogaamiyeyaasha rayidka ah inay qaadaan tillaabooyin firfircoon si ay u yareeyaan xiisadaha ayaa lagu yiri qeyb ka mid a bayaan lasii daayay khamiistii war qoraala oo si wada jira usoo saareen khamiistii ayay ku xuseen waxaan ku boorinaynaa inay xajiyaan ballanqaadyadooda oo ay si hufan uga qayb qaataan xalinta arrimaha taagan ee dib u habeynta hay-adaha amniga si loo dhiso mustaqbalka mideysan oo militari ah oo loola xisaabtamo dowlad rayid ah diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa si wada jira uga digay in xiisadda sii xumaanaysa ay khatar ku tahay in la carqaladeeyo wadaxaajoodada lagu dhisayo dowlada kumeel gaarka ah oo ay hogaamiyaan shacabka suudaan bishii lasoo dhaafay labada kooxood ee milatariga waxay ku heshiin waayeen wakhtiga loogu talagalay in ciidamada r s f iyo kooxaha kale ee hubeysan ay ka mid noqdaan ciidan midaysan tan iyo horaantii toddobaadkan taangiyada ammaanka iyo kuwa milatariga ayaa lagu daadiyey agagaarka xarumaha muhiimka ah ee khartuum oo ay ku jirto madaxtooyada dalkaasi boqolaal ka tirsan ciidamada r s f ayaana gaaray deegaanka merowo oo in badan ama in ka badan afar boqol oo kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada khartuum taasoo keentay in milatariga ay diraan ama diraan ciidamo dheeraad ah ayna codsadaan inay si deg deg ah uga baxaan guud ahaan warkii duhur aad duhurnimadan kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa cidduu warkayga seego barahina bulshada ayay ka heli karaan idinna waad ku mahadsantihiin la socodka ila jaanqaadka warkayga
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel